الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات الأرض ميدان نسير libiya waa dal carbeed oo muslim ah oo dhaca qaaradda afrika kana mid ah dalalka maqhribul islaami waxaa waqooyiga kaga beegan badda mediteraneanka halkaa barigana uu kaga aadan yahay dalka masar koonfur barina waxaa kaga beegan suudaan jaad iyo neyjer aljeriya iyo tuunisna waxay kaga aadan yihiin galbeedka masaaxo ahaan ama bed ahaan dalka liibiya wuxuu ku fadhiyaa hal dhibic siddeed malyan oo kilomitiro iskuweer ah waana dalka labaad ee ugu masaaxada ballaaran marka laga hadlayo afrika iyo dalalka carabta halka uu yahay dalka toddobiyo tobnaad ee ugu masaaxada ballaaran guud ahaan dunida tirada dadka liibiya waxaa lagu qiyaasaa ilaa lix milyan oo ruux sagaashan iyo shan boqolkiiba dalkan waa dhul saxaro ah afar meelood meelna dadka liibiya dega waxay ku nool yihiin magaalooyinka daraabulis iyo banghaazi magaalo madaxda dalka liibiya waa daraabulis ama tiriboli oo ah magaalada ugu weyn dalka waxayna dhacdaa galbeedka halka banghaazi oo dhacda bariga dalka liibiyana ay iyadu tahay magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi marka laga hadlayo dadka dega dalka liibiya waxay u badan yihiin qabaa'ilka barbarka amaaziqa iyo carabta luuqadda carabiga ayaana ah tan koowaad ee looga hadlo waddanka waa dal boqolkiiba boqol ay ku nool yihiin dad muslimiin sunniyiin ah giriigii hore ayaa la sheegaa in mar dalkan ay maamuli jireen kana dhiseen magaalooyin ganacsi oo ku teedsan xeebta halka fayniqiyiintuna ay xarumo ganacsi ka samaysteen galbeedka dalka dowladihii waaweynaa ee furus iyo roomaanka ayaa ka mid ahaa dadka maalin ka talin jiray liibiya laakiin waxaa ka dulqaaday cahdigii islaamka iyo kolonyooyinkii faatixinta markii muslimiintii uu hogaaminayey saxaabiga jaliilka ah ee camar bnulcaas radiallaahu canhu furteen masar intii u dhexaysay sannadihii sagaal iyo tobnaad iyo labaatan iyo koowaad ee hijriyada waxay indhahood u qabteen dalka liibiya oo derisla ah masar cabqariyaddii ciidannimo ee uu lahaa camar bnulcaas radiallaahu canhu ayaa tustay inaannu islaamku saldhigan karin masar intaba ay liibiya ku sugan yihiin besandiyiintii roomaanka ee laga faramaroojiyey masar sidaasi darteed si xukunka islaamiga ah u saldhigto masar tawxiidkana loo faafiyo waxaa lama huraan noqotay in ciidamada muslimiintu ay u dhaqaaqaan dalka liibiya cuqbah ibnu naafic alfihri oo ka mid ahaa saraakiishii ciidamada muslimiinta ayuu camar bnulcaas u soo diray liibiya si uu bal u soo indhaindheeyo xaaladda dalkan ximaayo ama ilaalana ugu noqdo ciidamada muslimiinta ee u gudbi doona barqa iyo daraabulis qabaa'ilkii reer liibiya ee ku noolaa koonfurta dalka ayaa u hoggaansamay muslimiinta iyadoo aannu wax dagaal ah dhicin durbana ciidamada muslimiintu waxay u sii gudbeen magaalada barqa oo dadka ku nool ay u hamuun qabeen in laga dulqaado gumaysiga besandiyiinta si fudud ayay barqa ku soo gashay gacanta muslimiinta sulxi iyo heshiis ayaana dhacay iyadoo reer barqa ay oggolaadeen inay jisyo sannadle ah siiyaan muslimiinta tanina waxay keentay in camar bnulcaas durbadiiba uu u sii ambabaxo magaalada daraabulis oo ahayd halka rasmiga ah ee uu u socday bil dhan ayay ciidamada muslimiinta ee uu hogaaminayay camar bnulcaas dul fadhiyeen magaalada daraabulis oo lahayd dhufays adag maalin maalmaha ka mid ah ayaana koox ka tirsan ciidamada muslimiinta waxay aadeen ugaarsi iyo dalxiis maadaama dhulku yahay mid bacaad ah socodkiisuna aannu fududayn iyaguna ay ku daaleen ugaarsiga waxay go'aansadeen inay dhanka badda soo maraan markiibana waxay arkeen in magaalada daraabulis aanay lahayn difaac iyo ciidan ka ilaaliya xagga badda sidaasi ayayna iyagoo tirayar ku galeen magaalada takbiirta ayaana cadowgii jebisay camar bnulcaas iyo ciidankiisa ayaana ku soo taqadumay magaalada sidaasi ayaa dhammaadkii sannadkii labaatan iyo koowaad ee hijriyada waxaa dalka liibiyo idil oo xilligaasi ahaa gobollada daraabulis barqa iyo faasaan uu u noqday daar islaam camar bnulcaas radiallaahu canhu ayaana jeclaystay inuu horay u sii dhaqaaqo laakiin waxaa la duldhigay wareegto ka soo baxday khaliifka muslimiinta oo ku amraysa inaannu horay u sii dhaqaaqin wixii ka dambeeyey furashadan waxay liibiya ka mid ahayd wilaayaadka waaweyn ee dowladda islaamka maraaxil ama heerar kala duwan oo marba ku jaango'naa xaalka guud ee muslimiinta ayuuna dalkan soo maray markii ay burburtay dowladdii cuhmaaniyiinta oo ahayd khilaafadii ugu dambaysay ee muslimiinta midaynaysay waxaa dalka liibiya gumaysi ku qabsaday dowladda talyaaniga laakiin reer liibiya jihaad iyo halgan ayay kala hor yimaadeen taariikhda ayaana diiwaan gelisay oo nasaarada talyaaniga u diiday haliyinimadii cumar almukhtaar raximahullah oo nasaarada talyaaniga u diiday inay hoyaad iyo harsiba ku helaan liibiya wixii ka dambeeyey aas-aaskii dowladaha madaniga ee xilligan ka jira caalamka reer galbeedka iyo reer barigan ama jaraha u hayaan wuxuu dalka liibiya gaaray xornimo ku sheeg sannadku markuu ahaa kun sagaal boqol konton iyo kowdii miilaadiyada kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii waxaa dalka liibiya ka dhacay afgembi milatari oo uu hogaaminayey mucamar al kadaafi kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadiina wuxuu ku dhawaaqay in dalku qaatay nidaamka shuuciyadda sidaasi ayuuna dalku ku galay mugdi hor leh wuxuu wakhtiguu soo jiitamaba sannadkii labada kun kow iyo tobankii waxay reer liibiya bilaabeen kacdoon hubaysan oo ka dhan ah nidaamka kadaafi kaasoo ku soo dhammaaday in kadaafi uu ku baxo gacanta kacdoon wadayaasha markaa laga hadlayo gobollada dalka liibiya waa ilaa toban gobol waxayna kala yihiin albaydaa alkhams awbari azaawiyah bankhaazi darna qaryaan masraata sabha iyo daraabulis
أوطاننا في الخلد نبنيها بطاعات ودين كل ما في الكون فان غير رب العالمين نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاح